بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله في العطاس والتثاؤب في العطاس أي ما يقال وحل للeeyahay في العطاas يعnي hindhisada والتثاؤب iyo halaaqada qofku markuu halaaqoodo waxa uu leeyahay can النabiyi slى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu yidhi in اllaha يuxiب الcuطaasa وykrhu التaثaؤba ilaahay wuxuu jecel yahay hindhisada allah subxaanaه wa tacaala wuxuu jecel yahay hindhisada qofka inuu hindhiso wayakrahu alla wuxuu karaahiyeysanayaa atathaa'uba halaaqada ilaahay waa karaahiyeystaa subxaana wa tacaala ma jecla sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culimmadu atathaa'ub sababtiisu waa kasal waa wahsi waa caajis walidaalika qofka marka uu halaaqoodo shaydaanku waa ku qoslayaa sida xadiida qaar ku soo aroortay wuxuu ku qoslayaa dacfigaaga ilan shaydaan waa cadow markuu ku arko xoogaa inaad si u caajisan tahay oo u tabardaran tahay wuxuu ku qoslayaa dacfigaada iyo tabardaradaada ku qoslaya oo ku farxayaa marka ilaahay hindhisada waa jecel yahay tahaa'ubka ama halaaqadana ilaahay waa necab yahay fain catasa axadukum faidaa catasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso waxamid allaaha alla uu mahdiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicah qof walboo muslimahoo maqla waxaa ku waajiba an yaquula inuu yidhaahdo yarxamuka allah taasaa ku waajiba wa ama atahaa'ubu ama tahaa'ubka ama halaaqada fa inamaa huwa min ashaytaan shaytaan xaggii bay ka ahaatay fa idaa tahaa'aba axadukum axadkiin hadduu halowqa halaaqoodo falyaruddahu halaaqada ha celiyo ma stataaca intuu awoodi karo hasku celiyo fa ina axadakum axadkiin idaa tahaa'aba hadduu halaaqoodo daxika minhu shaytaanu shaytaankii ayaa ku qoslaya muttafaqu calayhi min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canhu xadiidkaani waxaa ku jira qofka hadduu hindhiso ee uu yidhaa alxamdu lilaah qof walboo muslima ee maqla inay waajib ku tahay inuu ku yidhaahdo yarxamuka allah laakiin dhowr arrimooda meeshaan ku jira kow horta waa inuu alxamdu lilah yidhaahdo hadduusan alxamdu lilaahi dhihin yarxamuka allah dhihi mayse u ducay mayse hadduu aamuso waad ka aamusaysaa hadduu yidhaahdo alxamdu lilaah laakiin adiga aadan maqal waajib kuma saarnaa maxaa yeele xadiidka maxaa ku jira kaana xaqan calaa kulli muslimin samicah maqalka waa shardi qofka hadduusan wixii maqlaynin haddee wuxuu uga jawaaba ma jiraan wuxuu la mid yahay qof qofaan alxamdu lilaahi dhihin uu la mid yahay ilan muusan maqal inuu alxamdulilah yidhi in kale hadduu marka hindhiso alxamdu lilaah uu yidhaahdo aada maqasho asoo dhahaya alxamdu lilaah waxaa waajib kugu ah inaad tirahdo yarxamuka allah jawaabtaas waajib wey ma ahan sunno inaad u jawaabto tirahdo yarxamuka allah waa waajib yarxamuka allah allah kuu naxariiso waa ducaa ama tahaa'ub ama halaaqada nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa min ashaytaan kow horta shaydaan xaggii bay ka timaadaa waa dacfi iyo taagdarro shaydaanku qofka uu ku taabanayo kadibna uu raadinayo inuu halaaqoodo afka kala taago markaasna inuu kugu qosluu rabaa uu kugu jaasijayso shaydaankii sidaa darteed falyaruddahu ma stataac intuu awoodi karo ha qarya buu yihi nebigu sala allahu calay wasalam marka halaaqada layskagama ordee waa layska celiyaa in badan in badan waa inaad iska celiso hadday kaa tanbadiso waa inaa afka gacanta saarta wey sida xaadiida qaar ku soo aroortay oo shaydaan uusan arag adoo afka kala taagaya si uusan kugu qoslin cadowgaaga waa laga taxadaraa inuu dacfigaaga iyo maaragtay dulduleeladaada u arko can الnabiyi slى اllahu alay wslam qaala wuxuu yidhi idaa catasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso falyaqul ha yidhahda alxamdu lilah walyaqul lahu akhuuhu ow saaxibuh walaalkii ama saaxiibkii ha ku yidhaahdo yarxamuka allah fa idaa qaala lahu yarxamuka allah hadduu yarxamuka allahu ku yidhaahdana falyaqul ha yidhaahdo yahdiikum allahu wa yuslixu baalakum xadiidkani kii hore wuxuu uga duwan yahay ziyaadada dambah ku jirta markuu ku yidhahda yarxamuka allah kii loo duceeyey ee hindhisay asigana maxaa laga rabaa inuu yidhaahdo yahdiikum allahu wayuslixu baalakum allaha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiinana allaha hagaajiyo albaal waa alxaal washan أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي لفظ الحمد لله على كل حال معناها يراد الحمد لله على كل حال إلهي بقى ما هذا إسكاله على كل حال حالة والبا مر والبا إيه وقت والبا إلهي بقى ما هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم نبي عليه الصلاة والسلام وحير أحدكين هدوه هندسه فحمد الله الله مهديه fashamituuhu u duceeya tashmiidku waa adducaa fain lam yaxmed illaaha alla hadduusan mahdin falaa tushamituuhu ha u ducaynina hadduusan alxamdu lilaahi dhihin waxba ha u ducaynina faraha ka qaada laakiin hadduu yidhahdo alxamdu lilaah markuu hindhiso kadib hadduu yidhahdo alxamdu lilaahi u duceeya shamata calayhi ay dacaa lahu wey atashmiit waa bimacnaa adducaa ducadaasi macnaheedu waa maxa marka kelimada tashmiit waxaa macnaheedu waxa waaye bay yidhaahdeen oo ugu ducaynaysaa anlaa yakuuna fii xaalin yushmatu bihi fiiha waxaad ugu ducaynaysaa anlaa yakuuna fii xaalin inuusan walaalkaa aada u ducaynayso uusan ku sugnaanin xaalad xaaladaasoo yushmatu bihi fiiha cadowgiisu ay ku farxaan oo shamaatat alacdaa oo meeshaa ka dhaco macana suruurkii iyo farxaddii cadowga xaalad aysan dhacaynin inuu ku sugnaado ayaad ugu ducaynaysaa macnaha waxaad uga ducaynaysaa xaalad xun inuusan ku sugnaan ilaan xaaladda xun ayuu cadowga ku farxaa xadiidkan waxaa waa xadiidu abi muusa alashcari laakiin waxaa ka wariyey wiilkiisa abu burda marka xadiidka qisuu lahaa oo ka horeysa lafdigan abu burda ibn abi muusa alashcari ayaa wuxuu yidhi dakhaltu calaa abi muusa abuu muusan u imid buu yidhi wa huwa fii beyti binti lfadli ibni cabaas abuu muusa baan u imid aabbihiisu ula jeedaa asigoo ku sugan oo jooga fii beyti binti lfadli ibni cabaas fadli bin cabaas gabadhiisa gurigeeda asigoo ku sugan ayaan u imid fa catastu waan hindhisay buu yidhi abuu burdaa dhahaya aabbahay baan u imid oo guriga fadli bin cabaas gabadhiisa jooga fa catastu waan waa hindhisay falam yushammitnii iima ducayn yarxamuka allah ima dhih wa catasat ayadii baa hindhistay buu yidhi fadli bn cabaas gabadhiisii oo ay gurigeedii joogeen ayaa hindhistay fa shamataha waa u duceeyey oo yarxamik illaah buu yidhi anigana iima ducayn buu yidhi markaan hindhis fa rajactu ilaa ummi hooyaday baan u noqdayoo fa akhbartuhaa hooyaan u sheegay buu yidhi hooyadayaan ku dacweeyey buu yidhi oo aabbihii falamaa jaa'ahaa markuu yimid qaalad waxay tidhi hooyaday baa waxay tidhi catasa cindaka ibnii catasa cindaka bnii wiilkaygii baa agtaada ku hindhisay falam tushammithu umaadan ducayn wa catasat ayaduna way hindhistay fa shamataha waad u ducaysay sababtu waa maxabay tiri oo wiilkayga aad ugu ducay weysay ayadana aad ugu ducaynaysa markay hindhistay fa qaala wuxuu yidhi ina bnaka catasa falam yaxmad illaaha wiilkaagu waa hindhisay laakiin ilaahay kuma mahdin buu falam ushammithu uma ducaynin marka ilaan asaa ka tegay inuu ilaahay ku mahdiyo wa catasat ayadu way hindhistay fa xamidat illaaha ilaahay bay ku mahdisay fa shammatuhaa waan u duceeyey marka warku waa cadiyaa soomaha marka wiilkaaga asaa ka tegay alxamdu lilahi inuu yidhaahda laakiin ayadu alxamdu lilaahi bay tidhi markaasuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquul waxaan maqlay nebigaoo dhahaya idaa catasa axadukum faxamida allaha fashamituuhu fain lam yaxmed illaaha falaa tushammituu xadiidkii buu soo deliishaday abuu muusa alashcari radia allaahu canhu rasuulkaay sidaa yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam axadkiin hadduu hindhiso ilaahay ku mahdiyana u duceeya hadduusan ilaahay ku mahdinna falaa tushammituu ha u ducaynina marka qofka markuu hindhiso asaa laga rabaa marka hore inuu yidhaahdo alxamdu lilah waa la sugayaa intuu ka dhahayo hadduusan dhihinna loo ducay maayo hadduu yidhaahdo alxamdu lilahna waxaa loogu ducaynayaa in la yidhaahdo yarxamuka allah qaala raximah اllahu fi الnikaax ay ma yuqaalu fi الnikaax qaala cabdullaahi ibnu mascuudin radia allahu canh xadiidka marka muslima soo saaray xadiid abi muusa alashcari waa fi saxiixi muslim qaala cabdullahi bni mascuudin radia allahu canhu callamanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam khudbat alxaaja nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray khudbada la yidhaha khudbat lxaaja khudbat lxaaja macnaha waa khudbada xaajada iyo danta markaad dan leedahay ayaad istiftaaxaa la imaanaysaa hadalkaa lagu furfurtaa markaad rabta inaad wax ka hadasho waxaasi ha noqdaan khudbo aada jeedinayso ama muxaadara ama fii caqdi nikaax markii meher uu dhacayo oo qofku rabo inuu maalan meheriyo gabar inuu meheriyo oo loo xil saaro inuu ku meheriyo ninkii guursanayay meherka intuusan samayn ama uusan ku nikaaxin waa inuu khudbatulxaaje la yimaado marka rasuulku wuxuuna bara buu yihi khudbatulxaaja marka khudbatulxaaja gaar kuma aha nikaaxa keliya xaaja macnaheedu waa maxay waa dan markiida maalan aada rabto arrin dan aad ka leedahay inaad ka hadasho inaad inaad la timaado way macnaha istiftaaxan wuxuu nebiguna bara buu yidhi alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina alxamdu lilah mahadoo dhan ilaahay baa iska leh naxmaduhu alla waan ku mahadinaynaa wanastaciinuhu ay wanatlubu minhu alcawn waxaan ilaahay ka dalbaynaa kaalmo inuu ilaahay noo kaalmeeyo arrimaheenoo dhan inuu ilaahay noogu kaalmeeyo wanastakfiruh waxaan allah weydiisanaynaa dembi dhaaf fii bacdi riwaayaat waxaa jira wanastahdiih ziyaadada wanastahdiihi waa ziyaada daciifa ziyaado sugan ma aha kelimada wanastahdiihi nabiga kama sugna sala allahu calayhi wasalam wanacuudu billaahi alla waxaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusinaa nufuusteenna shartoodaba shartoodaba ilaahay ka magangelaynaa wa min sayi'aati acmaalinaa acmaasheenna xumaanteedana ilaahay baan ka magangelaynaa acmaasheenna kuwa xuna liita ilaahay baan ka magangelaynaa man yahdihi illaahu qofkuu alla hanuuniyo falaa mudilla lah cid lumin kartaahi ma jirto waman yudlil qofkuu alla lumiyo falaa haadiya lah cid hanuunin karta ma laha marka alhidaaya waa min allah waalidlaal oo qofka in la lumiyaa waa min allah waxa wax lumiya wax hanuuniya waa allah subxaanahu wa tacaala khalqiga dhan hadday isku tagaan ma awoodaan inay ku lumiyaan adoo toosan kulligood hadday isku tagaanna kuma hanuunin karaan hadduusan ilaahay ku hanuunin subxaanahu wa tacaala taa macnaheedu waxa waaye ilaahay weydiiso hidaayada wax ilaahay ka sokeeya ha weydiisan maxaa yeele waxba kuma qaban karaa hidaayada hadda laga hadlayna waa hidaayatu tawfiiq waafajintii wey ilaahay waa ku waafajin kara xaqa rasuulna kuma waafajin karo dad rasuul ka sokeeyana kuma waafajin karaan waafajintu waa min allah walidaalika fii kulli salaa qofka muminka wuxuu ku ducaysanayaa ihdina asiraata almustaqiim ilaahay weydiisanaya ilaahu waddada toosan nagu hanuuni hadduu ilaahay ku hanuuniye marka cidna kuma lumin karto hadduu alla ku lumiyana cid ku hanuunin karta ma laha innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan ka markhaati kacayaa alla xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allah waxdahu alla mooye subxaana wa tacaala waxdahu xaaluu keligii yahay laa shariika lah wax wadaagana uusan lahayn wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxameda muxamed cabduhu warasuuluh inuu yahay addoonka alleh iyo rasuulka ilaahay yaa ayuha nnaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka baqa alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxidatin hal naf xaggeed idinka abuuray naftaasina yaa waaye waa aadam calayhi assalaam wa khalaqa allah wuxuu abuuray minha ay min annafsi alwaaxida halkii naf xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha sawjkeedii buu ka abuuray macnaha xaaskiisii buu ka abuuray waa xawaa wa baha alla wuxuu faafiyey minhumaa ay min aadam wa xawaa xaggooda wuxuu ka faafiyey rijaalan rag kaiiran fara badan wa nisaa'an iyo dumar dumarkuna ayagana fara badan waataquu llaaha alla ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada weydiisanaysaan bihi asiga aad wax isku weydiisanaysaan oo as'aluka billaahi aada leedihiin markaad wax isweydiisanaysaan ilaahan wax kugu weydiista magaciisa wax isii dadka waxbay isku weydiistaan soo maa waa allaha aad wax isku weydiisataan rabbigaa ka baqa waalarxaama ay wattaqu larxaama an taqtacuuha arxaamtana iska ilaaliya inaad goysaan oo qaraabada in la gooyo ha la iska ilaaliyo wey in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum dushiinna raqiiban mid ilaalinaya waa mid idin xafiday waa mid dhaqdhaqaaqi dhaqdhaqaaqiinna la socda sakanaadkiinna iyo xarakaadkiinna waa mid arkaya allah subxaana wa tacaala rabbigaa marka idin muraaqabeynaya ee idin ilaalinaya rabbigaa ha laga boqo yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniintahu itaquu llaha alla ka baqa xaqa tuqaatihi cabsi dhaba ilaahay ha laga baqo walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuuna ilaa adinkoo muslimiina mooyaane dadka qaar waxay yidhahdeen markay aayaddan fasirayaan itaquu llaha xaqa tuqaatihi waa la nasakhay bay yidhahdeen oo waxaa lagu nasakhay faataquu llaaha ma statactum ilaahay ka baqa intaad awoodaan aayaddaasaa lagu nasakhay marka waxay dhihi jireen qofka markii wax la weydiis yani wax la weydiinayo oo la rabo shaygii inuu si sahalo u qaato meel koraa looga soo bilaabaa kadibna meeshii la doonayay ilaa uu ku yimaado macnaha marka hore waxaa lagu yidhi cabsi dhaba ilaahay ka baqa waa heerka ugu sarreeyey kadibna waxaa la yidhi faataquu llaha ma statactum marka ayagoo ku raaliya fataquu llaha ma statactum ay ku camal falayaan maadaama xukunkii hore laga nasakhay saasay culimmada qaar sheegaan laakiin fiihi dacfun qowlkaasi dacfi baa ku jira qowl saxiixa ma aha labada aayadood mid walboo ka midana waa muxkam meeshaa naskhi ma yaallo laakiin itaquu llaha xaqa tuqaatihi ayaa waxayba tahay fataquu llaha ma statactum ilaahay ka baqa cabsidiisa dhabtaa macnaheedu waa maxa intaad awoodi kartaan ilaahay ka baqa wey labada aayadu way issharaxayaan way iskabayaan ee min baabi annaasikh walmansuuq ma aha walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuuna ilaa adinkoo muslimiina mooya maxaa loola jeedaa adinkoo muslimiina mooya si kale ha u dhimanina macnaheedu waxaa waaye toosnaada asbaabihii aad ku gaari lahaydeen xusnulkhaatima aad ku heli lahaydeen la imaada diinka ku sugnaada wixii idinka zuulinaya ama inxiraaf idiin sababayana iska ilaaliya yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta itaquu llaha alla ka baqa waquuluu dhaha qowlan hadal sadiidan toosan hadal wanaagsan ku hadla haddaad ilaahay ka baqdaan hadal wanaagsan aad tidhaahdaan yuslix lakum alla wuxuu idiin hagaajinayaa acmaalakum acmaashiinna wayakfir lakum wuxuu idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiinna fawaa-idaasaad helaysaan ee ilaahay ka baqa hadal wanaagsanna ku hadla waman yutic illaaha warasuulah qofkii alla ee rasuul ateeca faqad faaza waa liibaanay fawsan liibaan liibaantaasoo cadiiman weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu mu'miniinta amrayaa inay allah ka baqaan hadal wanaagsanna ay ku hadlaan waa meeshuu nebigu lahaa sala allahu calay wasalam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii allah iyo aakhira rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha aamuso khayr sheeg adna waa faa-iideysaa waana lagaa faa-iidayaa haddaadan haynin khayraad sheegto aamus aamusnaantaa kuu khayr badan quuluu khayran taqnamuu waskutuu can sharin taslamuu khayr dhaha waad faa-iideysanaysaan fawaa-id adduunya mid aakhiraba waad helaysaa haddaad khayr ku hadasho sharka aamusa waad nabadgelaysaan aayadan iyo axaadiistaasba waxaa laga qaadanayaa kahrat lkalaam inay dhib badan tahay hadalka faraha badan sifo fiicanna ma ahan qofka inuu hadal badan yahay wax wanaagsan ma aha qofka inuu isxadido hadalkiisa xadido waxa uu ku hadlayo inay khayr yihiin marka hore uu ka fiirsado aaday muhiim u tahay culimmada qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommada u yeelay hal af ayuu alla u yeelay laakiin dhagaha hal dheg lagama dhigine laba dhagoodaa ilaahay siiye bay yidhaahda taa macnaheedu waxa weeye intuu dhagaysanayo iyo intuu hadlayo waxaa la rabaa bay yidhahda inay badato intuu wax dhagaysanayo ilan dhegihii baa la badshay dhagaysigaa badan macnaha hadalka iyo dhagaysigu inuu dhagaysiga bataa la rabaa hadda laakiin hadalkaa tiro badan waa cagsi waayo marka aalada hadalka hal xabaa laga dhigay laakiin aalada maqalka ilaahay labuu ka dhigay subxaana wa tacaala waxaa lagaa rabaa marka inaad wax dhagaysato in ka badan inta aad adigu hadlayso oo hadalkaagu oo koobnaado macnaheedu ma ahan afka xiro aamus oo juuq hadhihi taasi waa qalad waa hadlaysaa insaan baa taha insaankuna inuu hadlaya ka zuuli maayo laakiin ku dadaal inaad khayr ku hadasho carabkaaga khayr bar qur-aanka markii la akhrinayo waa hadlaysaa sooma markaad ilaahay xusayso waad hadlaysaa salaada markaad tukanayso waad hadlaysaa dadka markaad salaamayso waa hadal khayr markaad dadka u sheegayso wanaag aada farayso waa hadal munkarka la reebayo waxaasoo dhan waa khayr waxaasoo dhan waa khayr waxay soo gelaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquuluu qowlan sadiida hadalka lagaa rabo hadal toosan wey nin aa ninkii shaacirkaa wuxuu yidhi idaa lam tajid qowla sadiida taquuluhu fasamtuka can gayri sadiidi sadaadu haddaadan helayn buu yidhi hadal wanaagsan oo tiraahdo fasamtuka can gayri sadiidi sadaadu inaad ka aamusto hadalka aan toosnayn ayadaa toosnaana hadalka aan wanaagsanayn inaad ka aamusto waa sadaad iyo toosnaan wey marka war wanaagsan dheh jazaaka allaahu khayran khayr wey khayraad ku hadasha haddaad weyso toosnaantaada waxay ku jirtaa inaad aamusto oo aad ku mashquusho wax kaaga nafci badan hadalka hadal inaad tidhaahdo xadiidkan marka ibnu mascuud radi allaahu canhu oo ku saabsan fii khudbati alxaaja waxaa soo saaray ala'ima alarbaca akhrajahu larbaca asxaabu sunan ayaa xadiidkan soo saareen kaana الnabiyu slى اllahu عalيه waslm ida rafaأa اlinsaana إida taزawaja qaala wuxuu dhihi jiray baaraka allahu lak wabaaraka عalayka wajamaca baynakuma fi khayr kaana الnabiyu salى اllah alay slm nebigu wuxuu ahaa إidaa rafaأa اlinsaana hadduu insaanka u hambalyaynayo hambalyo wey waa tahni'a hadduu insaanka u hambalyaynayo idaa taزawaja markuu guursado qofkii guursaday nebiga markuu u hambalyaynayo wuxuu dhihi jiray qaala wuxuu nebigu yidhi baaraka allaahu lak wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo wa baaraka calayka dushaadana allaha barakeeyo wa jamaca baynakumaa labadiinnana allaha idin kulmiyo fii khayrin wanaag allaha idinku kulmiyo waa ninkii xaaskiisa wey sidaasaa loogu ducaynayaa qofka markuu guursado nebiguna ugu ducay jira sala allah alay slam rawaahu tirmidiyu min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yihi ida taزawaja axadukum ida taزawaja axadukum imra'atan axadkiin hadduu gabar guursado aw ishtaraa ama uu soo iibsado khaadiman khaadim u shaqeeya addoon macnaha hadduu soo gato falyaqul ha yihaahdo allaahuma innii as'aluka khayrahaa ilaahu khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa wa khayra maa jabaltahaa calayhi iyo wixii aad ku beertay khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa jabaltahaa calayhi iyo wixii aad ku beertay shartooda wixii dabeecada wixii abuurisa ee aad ku abuurtee shar ah ayaan ilaahu kaa magangelayaa waida shtaraa baciiran hadduu awr iibsado falyakhud bidurwati sanaamihi ha qabto kuruska baarkii awrka uu iibsaday kuruska baarkiisa ha ka qabto walyaqul ha yidhaahdo mila dalik ducadaanoo kale ha ku ducayso hadduu awr soo iibsado sidaasoo kale ugu ducaysanaya haddii uu soo iibsado addoon waa kadalik hadduu xaas guursado gabadhii uu guursaday sidaasoo ugu ducaynaya in ilaahay kheyrkeedana soo xejiyo sharteedana ilaahay uu ka badbaadiya ilahu ka magangelaya sharteeda akhrajahu abu daawud wabnu maaja min xadiidi camr bni shucayb can abiihi can jaddihi jadkaas yaa waaye waa cabdullaahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alيyه waslm qaala wuxuu uhi low ana axadakum axadkiin idaa ataa ahlah hadduu reerkiisa u galmoonayo ay idaa araada an yaأtiya ahlah hadduu doono inuu xaaskiisa u galmoodo axadkiin qaala hadduu dhihi lahaa bismi illaah allaahuma jannibna shaytaan ilaahuw shaytaan naga fogay wa jannibi shaytaana allow shaytaan ka dheeray maa rasaqtanaa wixii aada nagu irsaaqdana ilaahuw shaytaan ka dheeray oo carruurta aada yacni nasiinayso ilaahuw shaytaan ka dheeray faqudiya baynahumaa oo dhexdooda la qadaro waladun walad inuu walad ka dhasho oo ilaahay qadaro lam yadurahu shayطaanu abadaa waladkaasi weligii shayطaan dhibi maayo waladkii ku dhasha weligii shayطaan dhibi maayo macnaa dikrigaa markii lala yimid kadib hadduu ilmahaasi uur galo cunugaasi shayطaan weligii dhibi maayo culamadu markay xadiikan sharaxayaan waxay leeyihin shayطaan dhibi maayo haddii aysan imaan mawaanic ama waxyaabo ka hor imaanaya ducadan oo ah asbaabo fara badan oo fasahaadiyey hadduusa asiga la imaan wey oo dhibaatooyin kale aysan la imaan asalka waxaa waa inaan shaytaan waxba u dhibayn dikriga marka waxaa lala imaanaya oo qofka la imaanaya markuu xaaskiisa u galmoonaya agteed inuu ducadan akhriyo ama uu la yimaado akhrajahu lbukhaariyu wa muslim min xadiidi ibni cabaasin radia allahu canhuma والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين